halkaasa dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington wararka ka imanaya deegaanada galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka covid sagaal iyo toban ay sii badanayso wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiiru dowlaha caafimaadka ee galmudug axmed mire fafaale galmudug cudurka coronavirus waxaa umalaysaa inuu kusoo jabay oo si baaxad la ugu jiro arrintaasuna runtii waxay xaqiiqowday markii dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka pobulationka badan ee galmudug dadku ay aada uga sheegteen calaamado badan oo calaamadaha laisla ogyahay ee coronaha ah intaas kadibna runtii magaalada cadaado oo ahayd meeshii xaqiijisay in galmudug cudurka si aada ugu jiro oo boqol iyo toban iyo toddoba qof oo hal maalin la baarita baaritaan lagu sameeyey laga helay konton kuwa qof ay positive noqotay sidaasi lamid ah caabud waaq iyo gaalkacyo iyo balanbarle oo hadda aan maanta tagnay iyo dhuusamareeb iyo gurceel waxaana runtii arrintaasu ay ay imaatay markii bulshada ay runtii soo sheegeen dad badan oo calaamadihii lagu arko naqasku ku dhagoo dhintay marka waxaan dhihi karnaa galmudug cudurka sitaana ugu jiraa waxaana hadda isku dayeynaa insha allah anagoo kaashanayna dowladda dhexe wasaaradda caafimaadka inaan la tacaalno oo wax kasta oo looga hortegi karo oo suurtagal aan sameyno insha allah kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunkan covid ee laga helay deegaanada galmudug inta aad ka warqabtaan magaalada cadaado dad gaaraya ilaa iyo sagaal qof oo aan aan baaritaan la marsiin oo laakiin aan uga shakisannahay maadaama calaamadihii cudurka lagu arkay ayaa jira oo dhintay waxaa sidoo kale jira ilaa saddex qof oo dadkii la baaray ah oo positiveka noqday oo ugu dambeeyey saakay marxuum ku dhintay xarunta karantiilka ee cadaado oo ahay askari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kale caawadwaaq waxaa jira ilaa shan kiis oo aan ka shakisannahay runtii oo ayagana ku dhintay magaalada balanballe laba kiis ayaa jirta oo midna community level ah oo dadka bulshadu ay noo xaqiijiyeen midna lala loola cararay magaalada caawadwaaq si oxygen iyo wax loogu raadiyey kadibna waddada ku dhintay magaalada gurceel sidaas si lamid ah ilaa iyo toddoba qof ayay noo soo gudbiyeen hay-adaha caafimaadka shaqaalaha caafimaadka iyo degmada maamulka degmaduba dhammaan kiisaskaas marka waxay u egyihiin inay yihiin coronavirus waana isku calaamad waxaana waxaana runtii shaki badan laga qabaa in ay ay uu cudurkaas yahay waana dhici kartaa inay cudurro kale yihiin laakiin anagu calaamadaha dadku ay sheegayaan waa calaamihii coronaha sida naqasku inuu ku dhego qandha badan durka iyo dhadhanka qofka ka taga iyo waxyaabo kale
shalay waxaa jirta in deeq dawa ah oo ka timid muqdisho lasoo gaarsiiyey galmudug deeqdaas idin soo gaartay ma tahay mid kaafin karta baahidiina ee caafimaad
ilaa hadda anaga umahad celinayna dowladda dhexe runtii dhowr diyaaradood oo daawo wada iyo dhakhaatiir baaritaan samaysay intaba way noo soo dirtay waxayna ka kala degeen dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo cadaado iyo midii u dambeyso shalay ahayd oo caawada ku socotay haddana markii loo fiirsho baahida jirta iyo ballaarka deegaanka siduu u ballaaran yahay iyo siduu cudurka ugu baxsan yahay ma dhihi waxaan dhihi karnaa boqol kiiba toban xitaa ma dabooli karta baahidaasu waxyaabaha ugu badan oo baahida ah oo maanta taaganna waxa weeyaan oxygenka oo runtii deegaanada galmudug oo dhan ku yar iyo transportationka oo runtii haddii xitaa referalka oo dhuusamareeb dadka loo soo gudbi lahay aysan jirin transportation ama ambalasyo arrintaas runtii wasaaradda ka caawiy
xanuunkan aad buu u baahay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho maxay tahay waxyaabaha aad isleedihiin deegaanadiina ama dadka reer galmudug waa u nugleysay in cudurkan uu faafo oo deegaano badan laga helo
saddex arrimood baan isleenahay walaal sababay u tahay midda koowaad waxa waaye xilliga cudurkan oo uu deegaanka soo galay oo kusoo bilowday iyo waxaa isku soo aaday dhismihii galmudug iyo maamulkii inuu sal fadhiisto oo arrintaas runtii aysan jirinin fursad badan oo loo helay runtii in wacyigelin badan la sameeyo waxaa ogtahay cudurkan kahortag uu leeyahay daawo ma lahan marka jaaniskii dowladda iyo maxaa ladahay maamul iyo wasaaradduba ay u waktiga gelin lahayd in wacyigelin la sameeyo waxaa soo dhex galay gaabkaas oo dhismaha maamulka ah factorka labaad oon aaminsana waxa waaye baabuurta inkastoo falaadadii la joojiyey haddana magaalada muqdisho galmudug waxaa maalintii soo gala baabuur aan ka yareen ilaa shan iyo toban baabuur ilaa labaatan baabuur aan ka yareen oo oo oo dad ka keenaya magaalada muqdisho ka keena oo galmudug soo gala factorka saddexaadna waxa weeyaan xuduud ballaaran oo state statekan uu laleeyahay dowladda deegaanka soomaalida ee etoobiya oo runtii ay jiraan qulqul badan oo dadkaas ah iyo waxyaabo kale oo maaragtay fududayn kara inuu cudurku faafo sida qaadka oo kale iyo maxaa lahay khudaarta baradhadoo kale oo halkaas ayaduna si xoogla uga imaata arrimahaas ayaan isleenahay maadaama aysan jirinin checkpointiyada in maaragtay shaqaale caafimaad joogaan oo dad kasta soo gelaya la baaro taasaan waxaan isleenahay inay sababto inuu cudurku si bahan ugu faafo deegaanka awoodda dowlad goboleedka galmudug ee in laga hortago ama loo sameeyo xarumo dadka lagu karantiiro lagu baaro intay laeg tahay
runtii maamulku waa curdun awood badan ma jirto waxaan saas way tahay wasaaraddu isku dayeysaa inay samayso meel kasta oo suurtagal ah oo cudurka uu ku faafo in xarun karantiin laga sameeyo ilaa hadda xarumaha karantiilka diyaarsan waxa waaye caasimada dhuusamareeb oo xarun karantiil ay ku taalo iyo cadaado iyo gaalkacyo iyo midda caawadu aqoo shalay ugu dambeysay qalabkii caafimaadka aan keenay xarun karantiil lama furi karo ilaa la helo agabka baahida loo qabo tusaale ahaan haddii sariirihii maxaala ay yaalaan aan oxygen oolin bukaanbo kuusoo seexa maayo marka sidaas lamid ahaa balanbale iyo buxeel iyo gaalkacyo iyo hobyana ugu baahan yihiin awoodda marka dowlad goboleedka uu ku filan yahay waxa waaye inay wacyigelin samey la sameeyo oo runtii dadka la baraarujiyo oo ciidamada amnigana mararka qaar loo isticmaalo meelaha qaar inay dadka kala diraan oo isku imaatinka dadka la yareeyo laakiin adeega caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka galmudug wasaaraddu waxay u baahan tahay in tababar shaqaalaha loo helo waxaa loo baahan yahay oxygenkaas in la helo waxaa loo baahan yahay shaybaar in la helo oo duruuf adag runtii naga haysato in loo qaado samballadii muqdisho loo qaado oo jawaabta muqdisho laga sugo ay duruuf badan noo naga haysato mararka qaar laga yaabo in qofkii tastiga laga qaaday aysan ayay jawaabta la keeno qofkii ama dhintay ama maaragtay caafimaaday aysan haddana fududeyn mar labaad qofkii inuu cudurkii ka bogsaday in la xaqiiji karo marka duruufahaasoo dhan waa nagu hareereysan yihiin haddana saasay tahay wax kastoon awoodno oo dadkeena ku badbaadi karno oo aan maaragta cudurkan uga hortegi karno waa samaynaynaa kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha caafimaadka ee maamul goboleedka galmudug axmed mire faafaale oo u waramayey wariyaha v o e da cabdiwaaxeed macalin isaaq